haatana dhegaystayaal sidaan marrabeedan kugu ballanqaadno waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o l dhegaystayaal sanad walba lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waxayna xusuusiyaan kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waqooyiga iyo koonfurta dalku maalmihii intay gumaysigii haysan jiray ka xoroobeen ay islamarkiiba ku midoobeen jamhuuriyadda soomaaliya maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen gaar ahaanna si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhoweeyey bulshada inteedii u soo joogtay gacantii birta ahayd ee gumaysiga kana dagaalantay qaar halgamayaashii ka mid ah ayaa habeenadii calansaarka rayrayn iyo filanwaa inta la miyir beelay sarajoogga ka duulay markii calamadii ingiriiska iyo kii talyaaniga la dejiyey ee buluugley ay halkoodii ka babbatay dabaaldeg toddobaad iyo ka badanba aan kala go'in ayaa gobonimadii la helay iyo calankaba lagu soo dhoweeyey waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badanoo gabayo geeraaro iyo heesaba lahayd malahaygana aan weligeed duugoobi doonin sida ila tahay wixii maanse munaasabaddaa lagu soo dhoweeyey waxaa ugu foolaadsan geeraarkii allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan oo timacadda loo yaqiin uu tirin jiray geeraarkii dhextaalkiisu ahaa kaana siib ka nasaar waa geeraarka ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixila ee sida gaarka ah uu gabyaagu calanka ugu ammaanay waa geeraarkii uu ka bilaabi jiray ka siddeetan sabaaney calankaannu sugaynaye sahankiisa ahaynow seer maweyda hilaacdayow sagal maanta daroorayoo siigadii naga mayrayow saqdhexaannu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidigaha mid la siiyayow saaxirkii kala guureye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegno e kaana siib ka nasaar salaankii istiqlaalkow sadadu kay ku xirnaydow sayruuqii afrikaadow saaxirkii kala guureye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegno e kaana siib ka nasaar calays ciise oo hal abuurkiisu uu saarka u badnaa wuxuu allaha u naxariistay ku tilmaanaa nin calanka iyo gobonnimada aad ugu dhaata in la ilaashadana ummadda ku gubaabiya saar ku magacaaban dharaaraha kuma jirto oo kowda luuliya uu ku soo dhowaynayo ayaa waxaa ka mid ahaa dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannay oo xilkii uu naga dhaco dhogortii ina marto buluugley dhaadato hawada ay dheeshayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabad galo axmed ismaaciil diiriye oo qaasin loo yaqiinay wuxuu isaguna ahaa gabyaa magac dheeroo hal abuur wacan wuxuu rumaysnaa calanka loo dabaaldegayo halganka lagu helay inuu ka soo bilowday kii daraawiishta gobonnimada la taabayna ay tahay midhihii ka dhashay dabkii uu sayid maxamed shiday kowdii luulyo ayuu wadaadkii soo aakhira toosiyey isaga oo muujinaya inuu jeclaan lahaa farxadda ay soomaalidu ku jirto inuu isaguna kala qayb galo markaas buu yidhi allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya allow yaa dalkaagii yaraa dowladnimo qaaday dhaaxuu ku daakiray xaqoo naga dahsoonaaye allow yaa duleedada taleex uga damaashaada allow yaa darmaan fara taqaan duqa u heenseeya allow yaa dilkii dhoodimeer uga dulgeeraara heesihii bilihii juun iyo luulyo ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ay hal abuuradii soomaalidu buluugley ku soo dhoweeyeen waxaa malahayga ugu caansan hees uu xuseen ow faarax miraheeda lahaa cabdilaahi qarshino uu ku luuqayn jiray rabbi labadaba ha u naxariistee waa heestii ku bilaaban jirtay qolaba calankeedu waa caynoo innagana keennu waa cirkoo kale aan caadna lahayn een caashaqay xidig yahay caddi waadna ciidamisee carrada keligaa adow curadehe cadceedda sideeda caan noqo maalintaas la wada dabaaldegayay ee sacabka iyo jaanta la isla helayay maalintaas luuqda maansada farxadeed dhagaha loo raaricinayay maalintaas waxaa jiray nin aan ka qaybgelin nin wisinkaas oo kale aan aamusi jirin asii maantaa dibnihiisa dabool saaray ninkaan u jeedaa waa cali xuseen xirsi oo ahaa xisbigii gobonnimada soo hooyey gabyaagii mikrofoonka u ahaa kana mid ahaa kuwii ugu cadcaddaa howlwadeennadii horseedka loo yiqiin ee howlaha adadag ee halista ah loo diri jiray waxayba ku tilmaami jireen isaga daraaddii gabyaagii soomaali badani ay naadiga leegada ugu soo xarmin jirtay muxuu haddaba cali qoonsaday waxaa loo dabaaldegayaa waaba midhihii halgankiise maxaa dadweynaha ka reebay sow ma ahayn maanta oo kale inuu tiriyo gabay guuleed barxadda baarlamaanka uu ummaddiisa faraxsan kaga maaweeliyo isaga oo luuqdiisii daryaanka lahayd ku maqashiinaya sidaas way ahayd mase uu yeelin afartii sano ee lasoo dhaafay ayuu quustay wuxuu la yaabay madaxdii xisbiga ee xukuumaddii daakhiliga hoggaaminaysay sidii foosha xumayd ee ay wax u maamulayeen waxaa u muuqday qabyaaladii dabin cabursanayd oo lagu xaragoonayo hantidii la wada lahaa oo jeebabka lagu shubanayo iyo naasnuujin toltol ku saraysan oo aan laga sariiganayn markaas baa waxaa ka dhaadhacday dadka sidaa u dhaqmaya in aanay calan iyo dowladnimo toona ehel u ahayn dabadeedna toddobaad kadib ayuu tiriyey masafadan uu inoogu sheegayo sababta uu la aamusay ee dabaaldegga uu uga qaybgeli waayey isaga oo ku bilaabaya calanka kuna halqabsanaya isla markaasna u ducaynaya ayuu yidhi calankaa shanta gees lahow ilaahay guul ha ku siiyo oo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow maraakiibta gudaysiyo dayuuraadka kan guuxiyo geeshash kuu xarbiyaayiyo gaar naftaada ilaashiyo aamikaaragga muuxano goobtii la ysku dilaayo golfafaa ka samaysa guurlan kuu baryayaaye geesahaaga ka buuxi ducadaas kadib ayuu qaybaha dambe ee jiiftada inoogu caddaynayaa calanka soomaaliyeed siduu u garab la-yahay ee dadkiisu ay u gabi doonaan wuxuu yidhi intaasi weyga gargaare waxa aan gocanayay gebigaaga ku fiican haddaan laguu galahaynin anigu kuu gabyi maayo oo guubaabayga dhammaatayoo soomaali baan gad aqaanoo geesi kuu diriraayiyo gacal baanad lahayn gafuurtaagga qabiilkiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadaha joogtee inay kuu garba yeesho oo geejiyaan xarigaaga marna taa garan mayso sacabkaa la garaaciyo feestadaa gudaheenniyo farxaddaa lagu guulay gamba kuuguma taallo oo garaadkaa ka halaabayoo labadooda gacmood bay midba geed ku xidheenoo waa isgaarahayaane gebgabtooda ha eegin fatooraadka guduudan qaar go-a ka caddaadiyo kuwa aad goray moodiyo qaar gadaasha u dhuuban yay ku gaardiyayaane gobeeyay ila eegoo ayaa kuu gurmanaya doqon looma gargaaro oo wax dhan baan gogashayda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caayiyo nasriga guulle ka sug dacdooyinkaas oo idil nin u soo joogay siddeed tobnaad tirsaday kana murugaysan qaranjabka soomaalida ku dhacay ayaan la soo qaaday sanadkan sida afar iyo konton guurada gobonnimada loogu dabaaldegay markaa buu yidhi ha dabaaldegtee horta weli xor ma tahay dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaana soo jeedinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington